taswiirta saddexaad waxaa jiray nin la yidhaahdo nikodemas oo ahaa nin awood leh ama la xushmayn jiray waxa uu doonayey in uu ogaado awoodda ku saabsan nabi ciise markaasuu habeen u yimid nabi ciise oo uu ku yidhi waan ognahay in aad tahay macallin ka yimid xagga ilaah maxaa yeelay mucjisadan aad samaysay ma jirto nin samayn kara markaasuu ciise ugu jawaabay oo uu ku yidhi haddii uusan qof mar labaad dhalan ma arkayo boqortooyada ilaah weligiis markaa nikodemos ma uusan fahmaynin waxa uu ka hadlayo ciise masiix markaasuu wuxuu ku yidhi sideebaa qof mar labaad ugu laaban kara calooshii hooyadiis oo uu mar labaad u dhalan karaa markaasuu ciise ugu jawaabay oo uu ku yidhi walle sida xaqiiqada ayaan kuu sheegayaa ma jiro qof dhexlaya boqortooyada ilaah ilaa uu mar labaad dhasho oo uu ku dhasho biyaha iyo ruuxa quduuska ah ee ilaah waxa jidhka ka dhashaa waa jidh waxa ruuxa ka dhashaana waa ruux ha la yaabin haddaan ku leeyahay waa inaad mar kale dhalataan markaasi nikodemos weli ma uusan sii fahmaynin waxa uu ku leeyahay nabi ciise markaasaa ciise masiix la hadlay oo uu ku yidhi walle waxa aan kuu sheegayaa sida qoran ilaahay sida uu u jecel yahay adduunka ayaa wuxuu u soo diray halkiisa wiil oo qura oo ku alla kii markaasi aamina uu heli doono nolol daa'iman ah ee uu weligiisa khasaaraynin ama uusan dhimanaynin saaxiib miyaad fahantay erayada ciise masiix ciise masiix waxa uu u yimid dunida in aannu innagu aragno ama aan helno jid aan ugu tegi karno ilaah walaalayaal waxaana jira hal jid oo keliya bal walaal dhegayso haddaba waxa uu ciise ku yidhi kitaabka quduuska ah buugga yooxana cutubka afar iyo tobnaad aayadaha lix anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha ninna aabbaha uma yimaado xaggayguu ku yimaado maahee ma taqaantaa jidka isaga ah walaalayaal maanta waxaa jira diimooyin fara badan oo markaasi leh tafaraaruq fara badan mana jiro diin markaasi inaga cafin karta dembiga oo ina siin karta nolol daa'iman ah